Magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ayaa lagu soo gabagabeeyay tartanka kubadda kolayga. Munaasabadda xiritaanka waxaa ka soo qayb galay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha, Somaliland, Bahda Isboortiska iyo marti sharaf kale. Maxamed Yuusuf Cilmi Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Kolayga Somaliland ayaa ka waramaya muhiimadda tartankan.
Waxa weeyaan soo xidhinaa tartankii bishii barakeysanay Rabadaan sidii caadada inoo ahayd aynu ku qaban jirnay Rabadaan walba runtii tartankan maxaan ku rahdaayay waxaa maalgelisay shirkadda Somkabel oo iyadu mar walba maxaan ku rahdaayay naga taartay naga taageerta tartamada maxaan ku rahdaayay sidan oo kale ah Rabadaan too kale aad baan ugu mahadnaqayaa shirkadda Somkabel iyo howlwadeenadeena waxaa kaloon u mahadnaqayaa maxaan ku rahdaayay dhalinyaradii halkan sida quruxda badnayd maxaan ku rahdaayay ugu ciyaartay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland mudane Cabdirashiid Ciidiid Yaasiin ayaa hambalyo u diray ciyaartoydii ku guuleysatay tartankan
waxaan caawa hambalyaynayaa kooxda abko oo ku guuleysatay tartanka kubadda kolayga bisha rabadaan ee hargeysa waxaan kaloon bogaadinayaa kooxda dowladda hoose ee gabiley oo iyaduna kaalinta labaad gashay waxaa kaloon aad iyo aad u bogaadinayaa dhammaan kooxihii ka qayb galay tartanka waxaan sharaf weyn noo ah in tartanka uu ku dhammaaday si nabadgelyo ah islamarkaana si wanaagsan oo aad iyo aad u qurux badan uu ku bilaabmay kuna dhammaaday waxaan u mahadnaqayaa shirkadda sooc oo kaalin weyn ka qaadata ciyaaraha dalka si gaarana tartankan u maalgelisay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin mar walba inaad garab taagantihiin dhallinyarada xidhiirka kubadda kolayga oo mas-uuliyadda uu qarankan u hayo isagana waajibaadkoodii gudtay iyagana waan ku ammaanayaa waanan uga mahad celinayaa run ahaantii tartamada rabadaan ma aha tartamada ofishalka ah ee ay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ama dalka u qorshaysan laakiin waa tartamo caado u ah dadkeenna siddeed iyo sagaashankii baan ka bilaabay garoonka timacadde tartan rabadaan oo habeen lagu ciyaaro